maxamed bashiir qaasim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kormeer ku tagay halka uu webiga shabeelle ka maro magaalada jowhar caasimada hirshabeelle wasiir daqare ayaa sheegay in webiga uu u baahan yahay in lagu sameeyo qashin bixin dhanka kale wasiir daqare ayaa sheegay in webiga uu fadhiistay bacaad uuna u baahan yahay in la carabixiyo si looga badbaado fatahaadaha uu sameynayo webiga taasoo khatar ku keenta wax soo saarka magaalada hadda waxaanu joognaa xiintooydii degmada jowhar sidaad aragtaan webigii bacaad ayaa fadhiistay waxaad moodaa in bacaadkan fadhiistay uu khatar ku keeni karo magaaladii waa u jidiin biyihii webiga xaggaas ayuu u sigtay waxayna khatar ku tahay magaaladii in webigii uu waxyeello gaarsiiyo waxyaabaha hadda aan ku fikirnay aan rabnay in wax laga qabto waxaa ka mid ah in bacaadkan laga bixiyo webiga meeshiisii lagu celiyo si marka khatartii magaalada fuulaysay ay u yaraato waxaan ku baaqaynaa cid kastoo gacan ka geysan karto bacaadbixintan inay gacan ka geysato meelaha qaar ee laga qoto bacaadka in loo soo bedelo halkan ciddii kaleoo gacan ka geysan karto ka wasaarad ahaan waxaan isku mashquulin doonnaa ama aan ka tashan doonnaa maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaraddu inay iska kaashadaan sida bacaadkan loo bixin lahaa webiga meeshiisii hore lagu soo celin lahaa wasiir daqare ayaa ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan carabixinta webiga shabeelle ayaan qorshaynaynaa insha allah waxaanu ku baaqaynaa cid kastoo gacan ka geysan karto ama deeqbixiyaasha ama ganacsatada degmadan jowhar inay gacan ka geystaan sidii bacaadkan loo bixin lahaa webigii meeshiisa loogu soo celin lahaa khatarta magaalada uu ku haayana ay u yaraan lahayd ayaan soo jeedinaynaa insha allahu ilaahna waxaan ka rajaynaynaa in lagu guuleeyo inta aan la gaarin imaashaha webiga biyaha fasalka laga cabsi qabo in waxyeelada ay timaado waxaan leeyahay arrintaani ha lagu baraarugo cid kastoo gacan ka geysan kartana waxaan leenahay webiga meeshiisa hore sidii loogu celin lahaa boondadii waa taasaa meeshii kale webigu waa kaasaa marka sidii bacaadkan loo bixin lahaa in layska kaashada ayaan soo jeedina sanad walba marka uu fataha webiga shabeelle ayaa waxaa dhibaato kala kulma dadka beeraleyda ah iyo kuwa ka hoos dhow hareeraha webiga shabeelle walow webiga shabeelle qaybta marta magaalada jowhar uu u baahan yahay in la carabixiyo si loo badbaadiyo dadka iyo wax soo saarkooda